halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aa si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanki sagaal iyo afartanka mitirban hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka v o a somaly com
fiidnimo wanaagsan dadkaana dhegaysanaya dhammaantiinba waa sabti afariyolabaatanka bisha mey sanadka labakunafariytobanka idaacadan waxaa wadajir idinku daadihinaya anigoo ah cashi ibraahim iyo sahre cidle
idaacadda qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah rag hubaysan oo la sheegay inay ka tirsanyihiin ururka al-shabaab oo maanta weerar ku qaaday dhismaha baarlamaanka soomaaliya
amisom ayaa sheegtay in askar ka wada tirsan ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ay dhinteen sidoo kalena saddex iyo toban raggii weerarka soo qaaday la dilay weerarka waxaa sidoo kale ku dhaawacmay saddex ka tirsan xildhibaanada warbixin iyo waraysi ayaanu idinka haynaa sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska washington iyo qodobo kale marka horese warkii dunida
rag hubaysan oo la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab ayaa maanta weerar xoogan ku qaaday xarunta baarlamanka soomaaliya xilli uu socday kulan ay lahaayeen baarlamanka federaalka ah ee soomaaliya afhayeenka iyo abaanduulaha ciidamada amisom ayaa v o eda u sheegay in afar askari oo ka tirsan ciidamada soomaaliya iyo laba askari oo ka tirsan kuwa amisom ay ku dhinteen weerarkaasi dhinaca kalena ay dileen saddex iyo toban ka mid ah dabledii weerarkaasi soo qaaday weerarkan ayaa sidoo kale lagu dhaawacay rag saddex ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya warbixin iyo waraysiyo ayaad goordhow ku maqli doontaan idaacaddeenna
madaxweynaha waddanka malawi joyce bande ayaa sheegaysa in ay doorashadii guud ee loo ballansanaa in la qabto toddobaadkan ay u joojisay khaladaad ka jira sanaadiiqda codbixinta laakiin saraakiisha doorashada ayaa markiiba ka hor yimid go-aankeeda madaxweyne banda ayaa sheegtay in awoodeeda sharciga ah uu u ogolaanayo inay wax ka bedel ku samayn karto xilliga codaynta ay dhacayso kulan saxaafadeed loogu talagalay ayaa sabtidan maanta ah waxa ay ku sheegtay in dhacdooyin dhowr ah oo la xiriira doorashada iyo codbixiyaasha oo aan sharci ahayn la arkay master banda waxa ay ku baaqday doorasho cusub oo la qabto muddo sagaashan maalmood gudaheeda laakiin waxa ay sheegtay inay soo gunaanadi doonto musharaxnimadeeda madaxweyne
hogaamiyaha afgembiga tailan ayaa sheegay in ra-iisul wasaarihii xilka laga turay yinlak shinawatra iyo tobaneeyo kale oo ka tirsan saraakiishii lagu hayo goob ammaanah waxaana dhici karta in la hayo muddo ilaa toddobaada si loo siiyo bay yidhaahdeen wakhti ay ku fikiraan afhayeen u hadlay milatariga ayaa sabtidan shir xaafadeed uu qabtay wuxuu ku sheegay in isbedelkan loo sameynayo in lagu nafiso cadaadiskii islamarkaana la helo isgu tanaasul siyaasadeed oo dhex mara dowladda iyo dadka dowladda kasoo horjeeda ee dibadbaxyada muddada dheeraaday ka wada dalkaasi halkan ayay ku sugan yihiin kuwa la qabtay ayaa ilaa iyo haatan aan caddayn ku dhowaad muddo laba maalmood ah kadib markii milatariga dalkaasi tailan ay ku dhawaaqeen afgembi iyada oo kulan saxaafadeedka uu dhacayay ayaa waxaa dhinaca kalena socday mudaharaadyo lagaga soo horjeedo afgembiga milatari ee dowladii rayidka ahayd xilka lagaga tuuray taasi oo ka dhacay guud ahaanba bangkok inkasta oo uu jiray bandow iyo weliba xadayn ku saabsan tirada dadka ee hal mar meel isugu iman kara
caweysi wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan sida aad warkaba ku maqlayseen rag hubaysan oo ka tirsan ururka al-shabaab ayaa maanta weerar ku qaaday xarunta baarlamaanka soomaaliya weerarkan ayaa ku bilowday qarax baabuur oo lala egtay albaabka kadibna waxaa bilaabatay dagaal la dhex maray raggii weerarka fuliyey iyo ciidamada amniga ee ilaalinayay xarunta baarlamaanka saraakiisha ugu sarreysa amisom ayaa v o u xaqiijiyey in afar askari oo soomaali ah iyo laba ka tirsan askarta amisom ay ku dhinteen weerarka sidoo kale waxaa dhaawacmay saddex xildhibaan warbixintan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray waryaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
kooxo hubaysan oo ka tirsan ururka al-shabaab ayaa maanta weerar ku qaaday xarunta baarlamanka soomaaliya ee magaalada muqdisho weerarkan oo ka koobnaa ismiidaamin iyo rasaas toos ah ayaa bilowday kow iyo tobankii iyo barkii barqanimo kadib markii afaafka hore ee dhismaha baarlamanka uu ku qarxay gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa waxaana intaasi weheliyey in rag kale oo hubaysan oo ka tirsan al-shabaab ay gudaha u galeen dhismaha baarlamanka islamarkaana ay israsaaseeyeen iyaga iyo ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ee ilaalada ka ahaa xarunta baarlamanka kulanka baarlamanka maanta ayaa waxaa ku sugnaa xildhibaano tiradoodu gaarayso ilaa boqol konton iyo afar xildhibaan waxaana xilliga qaraxu dhacayey baarlamanka ka hor hadlayey xildhibaan cabdulqaadir baqdaad oo ah guddoomiyaha guddiga xeer hoosaadka baarlamanka iyadoo jawiguna xilligaasi uu isku bedelay qaabkan intaasi kadib xarunta baarlamanka ayaa waxaa ka bilowday buuq iyo qalqal fara badan waxaana suuro gashay in xildhibaanada baarlamanka laga daadgureeyo albaab dambe oo dhanka madaxtooyada xiga weerarka baarlamanka ayaa soo gaaray ilaa labadii duhurnimo iyo soddon daqiiqo xilligaasoo la maqlayay qaraxyo iyo israsaaseyn ka dhex socota xarunta baarlamanka dhacdadan ayaa waxaa ku geeriyooday qaar ka mida ciidamadii ilaalada ka ahaa baarlamanka iyadoo sidoo kalena inta la hubo uu ku dhaawacmay xildhibaan cumar maxamed maxamuud cumar finish oo kamida mudanayaasha baarlamanka ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed oo ka hadlay weerarka lagu soo qaaday baarlamanka ayaa sheegay inaan loo dulqaadan doonin weerarka al-shabaab ay ku qaadeen xarunta baarlamanka waxaana fariin adag uu u diray ciidamada dowladda dhagarqabayaashii cadowga ummadda soomaaliyeed cadowga bini aadamka cadowga muslimka ayaa mar labaad dagaal lagu soo qaaday saakirka waxay dagaal ku soo qaadeen meeshii ay xildhibaanada qaranka waajibkooda ku gudanayeen si ay dalkan sharci ugu sameeyaan waxaan farayaa ciidamada qalabka sida ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ciidamada boliiska ciidamada nabadsugidda inay hadda dhaqaaqaan hadda dhaqaaqaan si cadowgaas loo baabi'iyo ma aha in la isoceliyo waa in la baabi'iya cadowgaas waa in la baabi'iyaa meel kastoo soomaaliya waa in laga baabi'iyaa waa dheeraanayaa dagaalkaas meel walbay ku jiraan laakiin waa inaan hadda dhaqaaqnaa maanta waa inaan dhaqaaqnaa in maanta waxaaladaas ay jirta aan joogo taliska xoogga dalka soomaaliyeed oo aan la joogo saraakiishii loo carbiyey loo xil saaray in ay dalkan difaacaan cadowgii waa nala joogaa mar labaad buuna weerara mar saddexaad buuna weerara marar badan buuna weerara waa inaan weerarna annaga ma aha inaan sugno ilaa inaan weerarayaan waa inaan weeraraa dhinaca kale xildhibaan cabdinaasir gaarane oo ka mid ah guddiga amniga baarlamanka ayaa v o a u sheegay inay filayeen dhicitaanka weerarkan waxaana uu sheegay inay waraaq horay ugu direen guddoonka baarlamanka
waxaa maanta dhacda waxaan filaynay weye in badanna wararka baana soo gaaraayeen guddi anigu aan ku jiro oo guddiga amniga eemaha gudaha iyo guddiga gaashaandhigka ee baarlamaanka labadaa guddi ee naweyso baa arrintaana loo xilsaaray qaraar iyo warqad baan soo qoray khatarta jirta iyo in lagu soo maqan yahay halkan iyo sida loo wax looga qaban lahaa haddee waxaan u gudbinay gudoonkayga baarlamaanka waana filayna inay dhacayso marka laga soo tago weerarkan baarlamanka ee maanta ayaa waxaa jirta inay horay al-shabaab u weerareen goobo muhiim ah oo ay ka mid yihiin xarunta madaxtooyada maxkamadda gobolka iyo u n d b xasan kaafi qoyste v o a muqdisho halkaasi aad nagala socotaan waa v o a haddaba saddexda xildhibaan ee weerarkaasi maanta ka dhacay xarunta baarlamanka federaalka ah ee soomaaliya magaalada muqdisho waxaa ka mid ah xildhibaan cumar maxamuud cumar finish cabdicasiis xuseen cismaan ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay ugu horreyna wuxuu weydiiyey bal dhaawaca isaga soo gaadhay inta uu leegyahay wallaahi waa fiixanaha nin yahow waxa i gaaray firiro oo qarxii baabuurka qarxay oo lagu dhistay derbiga albaabka baarlamanka ayaan ayaan daba socday marka qaraxa marka uu dhacay sariiradii qaraxa ayaa baabuurka iyo ayaa askartii ila socotay iyo anigaba wax lasoo gaarsiiyey marka waxaad kaaga dhoweyd meesha qaraxu ka dhacay oo baabuurkaagaad ku jirtay sidaasaan u gartay baabuurka annaga wuuna soo baasay albaabkaan ka geli lahayn baarlamaanka oo nooga hormaray beryar oo xanib ahoo oo oo oo qodxa leh ayuu dul maray kadibna albaabka derbigiisa ku dhuftay adiguna baabuurkaad daba socoteen anna baabuur kalaan saarna oo baabuurka daba socda marka qarxii dhacay firirkiisii baa baabuurkaagii soo gaadhay ayaa baabuurkayga soo gaadhay baabuurkayga laftiisa korow u kacay marka hal wiila askartii ila socota nooga dhintay marka laakiin intayna kale dhaawacaan noqonay dhaawaceennana waa fududa adigu dhaawacaagu siday wax kuu gaadheen jirka siday wax kaaga gaadheen aniga gacanta midigta iyo jilibka bidixda ayaa dhaawacyo ka qabaa aan aan sidaa u weynin marka siradaa ku jira wejigana waxaan weyneyna ee gaaray dhaawac halisa maaha waaban socdaa lacagaygaan ku imid haddana isbitaalkaan ka baxaya oo mataqaanaa lugaygaan ku socdaa marka waa lagu daweeyey isbitaalku dhakhaatiirta caafimaadku waxay kuu sheegeen inaad fiicantood dib u noqon kartid ha ha ha marka adigu tetanus iyo waxaan saartay pain injection marka inta kalena waa caadi waa waxay kartaa yidhahda saasaan ku baxay maxaad ka xasuusataa marka adigu een, weerarku siduu dhacay si- dareenkaagu siduu ahaa iyo bal xasuustaada in yar ii sheeg wixii dhacay
niyow anigu hadda waxaan xaqiijintaa baabuur noocan noonaha la yidhaha ah oo cad ay oo hal wiil uu wato ayaa qaraxa sameeyey intaan aniga arkayey Eh, kadib xabado badan ayaa dhacay waxaa la ii sheegay marka asgar kale inay daba socotay asgarka kale aniga ma arkin markii qaraxa uu sameeyey baabuurku si emergency oo degdeg aan uga degnay baabuurka meel markaa eh, dhagax tuur eh, meesha dhagax tuur oo taalada dhagax tuur degaan degeeda meel oo nabadsugu daayay ma- xarun u ah ayaan galnay halkaasaan aan gabaad ka dhiganay in muddaa xabaduhu waa socdeen marka ma sheegi karno inay niman kale oo wax dilaayo qoryo wata inay galeen meesha iyo war uma hayan laakiin kaliya waxaan xaqiijin karaa baabuurka qadaxaad sameeyey okay khasaaraha marka intaad og tahay adigoo dhaawaca mooyaane yaad kalood noo xaqiijin kartaa Eh, waxaan xaqiijin karaa marka laga reebo wiishii ila socday hal xildhibaan oo asagana ferir inuu ku dhacay iyo xabad ku dhacda ma arkaan laakiin dhinacan oo oo oo saracda xabad uga dhacday oo sicid dheere la yidhaha oo asagana xildhibaanada ka jira marka ma adigu kula meel socday aan ku gabana labadeen ma ma adigu kula socday xildhibaankaasi maya asiguna malaha baabuur kalou saarnaa marka eh, markii xabadihii isku darmeen oo qaraxuna dhacay ayaan meeshaan gabaad ka dhigto asaguna soo ordaayo soo galay
kaasi wuxuu ahaa xildhibaan cumar maxamuud cumar finish oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya kana mid ahaa saddex xildhibaan oo maanta ku dhaawacmay weerarkii lagu qaaday xarunta baarlamanka geesta kalena ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed ayaa isaguna ka hadlay weerarkaasi waxaana uu sheegay in xukuumaddiisu ay tallaabo arrintaasi ka qaadi doonto hadalladiisina waxaa ka mid ahaa
maanta saacaddu markay ahayd kow iyo tobankii iyo labaatan daqiiqadood iyadoo ay shirayaan xubnaha baarlamaanka soomaaliyeed oo ka doodaya sharciyadii dalka gaar ahaan ka doodaya sha- sharciga bangiga horumarinta soomaaliyeed ayaa waxaa soo weeraray baarlamaanka koox dhagarqabayaal ah kooxaha nabaddiidka Ee, kow iyo tobanka iyo labaatan daqiiqadood ayay ahayn- ahayd markay soo weerareen shan saacadood dagaal soconayey ayaa loo diiday oo ciidamada nabadgelyada ee ilaalinayey xarunta baarlamaanka geesiyaasha ah waddaniyiinta ah ayaa si geesinimo ah ugu diiday in ay dhibaatadii ay iyo dhagartii ay meesha ku yimaadeen oo ay u socdeen inay u hirgasho dhammaantood waa la laayey baarlamaanka xubnihii baarlamaanka waa laga saaray meesha oo si nabadgelyaha looga saaray waxaad la socotaan weeraradan inay marar badan isku dayeen laakiin taasi nagama joojin doonto inaan ka sifayno dalkan cadowgaas nagama joojin doonto ummadda soomaaliyeed waxay u biirin doontaa arrinta maanta dhacday geesinimo iyo go'aan ay ka qaataan inay ka sifeeyaan dhammaan dhulka soomaaliyeed inay ka sifeeyaan cadowgaas codkaasi wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed oo ka hadlayay weerarkii maanta lagu qaaday xarunta baarlamanka soomaaliya welina waxaad dhegaysanaysaan idaacadda caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka waxaa inoo haya cabdicasiis xuseen cismaan oo istuudiyahana la fadhiya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kaliya barnaamijkeenii martida mikrofoonka toddobaadkanna barnaamijka waxaa martii igu ah korneel cali aadan xaamud afhayeenka ciidamada amisom oo aan ka waraysanayo weerarkii maanta lagu qaaday xarunta baarlamaanka ee soomaaliya qaybta dambe ee barnaamijkana waxaan la hadlaya oon su'aalo weydiin doonaa jenaraal cismaan subagle oo ah abaanduulaha ciidamada amisom isna oo aan wax ka weydiinayo weerarka maanta dhacay iyo weliba istaraatiijiyada dhinaca amniga ee dowladda soomaaliya iyo amisom ee ku waadan sugidda amniga ugu horrayn haddaba barnaamijka waxa aan ku furayaa su-aasha ugu horraysa anigoo u bandhigaya korneel cali aadan xaamud afhayeenka ciidamada amisom waxaanan ugu horrayn weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo xogtu ka hayo weerarkii maanta lagu qaaday xarunta baarlamaanka ee soomaaliya
bismi illaahi raxmaan iraxiim horta cabdilcasiis waad mahadsan tahay su-aashanina waa su-aal qiimo leh oo meesha taalla waxaanan kaga jawaabayay hadalkani ma badno maanta waxaa halkaa ka dhacay foolxumadeedii bay leedahay niman mushrikiina oo mufsidiina oo soomaali nolol iyo nabad mid kastaba u diiday maanta magaca soomaaliyeedna waxaa isku geysanaya ayaa dib halkaasi la damcay laakiin way ku fashilmeen sidii ay doonayeen may noqon in allihi intay ahaayeenba in lagu dilay meesha iyo in isku fakisayba saddex iyo toban nin waa laga tirinaya halkaa saddex iyo toban dhimashaa oo nimankaa soomaalida soo weeraray marka saddex iyo toban ayaa dhintay oo ah nimankii weerarka geystay sax weeyaan waa tahay haddii iyaga saddex iyo toban ay weerarka uga dhinteen dhinacii kale maxaad nooga sheegi kartaa hadday noqon lahayd ciidamadii amniga ee soomaalida ee baarlamaanka ilaalinayay iyo weliba kuwii kale ee amisom wallahi khasaara waa jiraa meesha dagaal baa ka dhacay niman marka hore baabuur qarxiyey oo albaabkiia inay ku galaan ay damceen markii dambena ka isku dayay inay gudaha galaan dee iyaguna dhib way geysteen waxaa jira ilaa afar iyo toban ciidamo isku jira ah iyaa meesha dhaawac ay u geysteen ilaahayna waxaan ka rajeynaynaa inay dhaawacaasi dhaqso uga soo kacaan haddii aan kuu kala sharixi lahaa afar ciidamada afar ciidamada armiga ee xooga dalka soomaaliyeed iyo lix ciidamada booliska oo iyaguna ciidamada soomaaliyeeda iyo halkaasi ku dhibaatooday waxaa jirta afar kaloo amisomana halkaasi ciidamada amisom way ku cawurmeen laba iyaa ku dhimatay ciidamada amisom halkaasi wixii dhimasho aan sheeganayno maanta laba ciidamada amisom halkaasi way ku shahiideen maanta iyaguna samir iyo iimaan kuwii ay ka tegeen iyo asxaabtood intaba ilaahay ka siiyo ciidamada soomaalidana ee militariga iyo bilayska isugu jirana waa intee khasaarahoodu toban khasaaro tobana gaadhay tobankuna waa dhaawac ilaahay sidii uga soo kicin lahaa ugu ducayna insha allah warar baa jira dhammaan warar baa jira sheegaya in ciidamada soomaalida afar ay ka dhinteen waxa anigu warka aan kuu sheegayo waa warkii ugu dambeeyey saacadda aan kula hadlayo waa la nadiifiyey xooga dalka soomaaliyeed ninka madaxa ka ah iyo ciidamada amisom ninka madax ka ah iyo madax kaloo badan la socday saxaafado la socday intuba meesha way kormeereen xaalada guudna imika waa nadiif weeyaan markaasi waxaad dhacay karta dadkan anu dhaawaca ku sheegayo inay dhintaan labadan aan sheegayaaba markii hore dhaawac baan ku sheegay oo meelo kale kala kaga hadlay imikana dhimasho iyaa gaadhay sidaa weeyaan arrintii allah marka faahfaahinta ku saabsan sida ciidamadii weerarka geystay iyo ciidamadan kale wadajirka uu dagaalku u dhex maray iyo in ciidamadii weerarka soo qaaday ay gudaha u galeen xaruntii iyo in kale maxaad maxaad maxaad nala wadaagi kartaa maya wax la qarinayo ma jiro ciidamada waxay ka faa'iidaysteen khalkhalkii garaxa qaraxa meesha ka dhacay kadib way galeen gudaha dhuumaaleyshi nin dhuudhuumanaya oo maanta dhimasho waxaan ahayn aan sheeganayn waa ka khatar badan yahay kuwa kale ciidamadu markaaba iyaguna way wakti bay ka qaadatay sidii inta dhuumanaysayna loo heli lahaa su-aal ajigeed weyaan waxaan kuleeyahay maanta nimankii halkaasi isku dayey inay wacbaraad geystaan iyakaa ku fashilmay saddex iyo toban meydna halkaasi waa laga tiriyey waa tahay sideedaba yaa ilaaliya xarunta baarlamaanka soomaaliya ciidamada ilaaliya waa kuwee ma amisoomba mise waa ciidamada soomaalida mar kasta ciidamada dowladda xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamadooda iyakuna qarsoon ee kalacabda la yidhaha kuwaasi ninba siduu u ilaaliyaa laakiin mas-uuliyadda waxaa le dowladda soomaaliyeed baa leh korna meelihii laga weydiisto sida madaxtooyada iyo meelo kale ciidamada amisom kolleyda meelaha cankaas oo kale kama dheero way u dhow yihiin oo agagaarkaas way joogaan markay amuuro gaara ay jiraanna waa tu iyada laga dalbo oo la yidhaaho fadhiga caynkaasaa jira xafladda caynkaasaa jirta amisom waxaa weydiisan dadaal dheeraada taasi markaa mas-uuliyadeedu waa cadda marka ciidamadan amisoone ku dhintay weerarka maanta ma ciidamo gurmad ahaan meesha u yimid baa mise waa ciidamo horey u joogay oo xaruntan baarlamaanka ilaaladeeda ka mid ahaa ciidamo aan ka dheereen oo gurmad u yimid weeyaan kamana soo dheera meesha meeshay fadhiyaan degmadoodan baa u dhow wa waa gartay marka ciidamadaasina waa ugandhays baan u gartay sectarka koowaad amba qaybta koowaad ee muqdisho amba banaadir waa waxa uu mas-uuliyadeeda haystaa ciidamo uganda waa run waa tahay waxaan ku weydiin lahaa cornel waxaa muuqata in istaraatiijiyadda dhinaca amniga ee dowladda soomaaliya ay fashilantay weerar kan la mida waa kuwii bishii february ururka al-shabaab ay ka geysteen xarunta madaxtooyada xaruntii baarlamaankana in la weeraro runtii fadeexad iyo wejigabax weyn bay ku tahay hay-adaha amniga ee soomaaliya idinkuna waxaad u joogtaan soomaaliya inaad dowladda soomaaliya ka saacidaan dhinaca amniga soo ma muuqato idinkuna fadeexad inay idinku tahay arrintan waa hubaal maanta anu ammaanka soomaaliya fadeexadeedu wayna taabanaysaa way fashilmatay shaqadii dowladda soomaaliyeedna kuwii oranayay manihin dadaal badan bay dowladda soomaaliyeed ay gashay maadaama ay su-aashaasi inay siyaasada iila leexato aan aan aan ka cabsanayana waxaan ku dhiibi oo isaguna halkaasi ka yimid abaalguudihii xooga amisom oo isaguna af soomaali hadaa jecesha kugula hadli doona generaal cusmaan subagle isagay ku hadoontahay su-aashaasi kama geedi waan kuu diibiya waa tahay waad ii dhiibi kartaa marka generaal subagle aan weydiiyo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullah cabdilcasiis baa kula hadlaya generaal subagle afhayeenkan ka wareysanayay qaraxii maanta dhacay weerarkii marka inta badan macluumaadka wuu siiyey si kooban intaanan bal si guud istaraatiijiyada dhinaca ammaanka ku weydiin maxaad nala wadaagi lahayd oo ku saabsan weerarkii maanta iyo khasaaraha dhammaan dhinacyada gaar hadday noqon lahayd nimankii weerarka soo qaaday ciidamadii soomaalida iyo ciidamadiina amisoomba hade khasaare meel meel dagaal ka dhacay kolley khasaare u dhacaa nasiyo iyo iyo nayda raggaasi iyaga iyagaa soo qaatay qarax bay geysteen waxaa jirta waxaa ciidan ciidan kale oo daba socdaba ayaa ayaa soo qaaday attack waxay rabeen inay baarlamaanka galaan laakiinse halkii ayaa ayaa lagu lagu qabtay wixii dhintay dee waa askari kolkii horeba dagaalka u joogay weeyi inuu inuu ku shahiido dalkiisa iyo dadkiisa uu shahiido ahay taasaa dhacday taasina dee ma aha sidii ay doonayeen maaha dimasha way jirtaa xagga xagga amisanna way jirtaa xagga xagga booliiskana way jirtaa waa tahay corneelku wuxuu ii sheegay in ciidamada amisom labana ay ka dhimatay afarna ay ka dhaawacmeen dhinaca ciidamada dowladda soomaaliyana toban ay dhaawacantay ma intaas macluumaad ka badanood igu biirin kartaa ma jirtaa waxaa dee de dhaawacyadaasaa qaar halis ahaayeen oo iminka dee qaar baa ayay qaar baa iminka shahiidaya sidaa iminka ah waayo dagaalkii laftiisa iyo ahayd kolkaa waxaa laga yaabaa inay afar afar ilaa iminka intana soo gaaraysa dhakhtarka waxaa lasoo gaarsiinaya ilaa afar dhimashaa oo booliiska inay jiraan
ciidamo booliiska soomaalida haddii laisu geeyo tobaneeyo tobaneeyo tobaneeyo soomaalida xaggeeda ama booliis ama militeer ha ama military ha noqdaan inay tobaneeyo noqonayso oo tobaneeyo dhimasho ah tobaneeyo dhimasho inay gaari doonto laakiin amisom dhinacooda waa labo iyo afar dhaawaca afar dhaawaca halkaas iyo laba dhimashaa wixii qaraxa u dawaawe waxaas aka laga dhimashaa halkaas waa tahay su-aashan ah, haddaan kugu celiyo korneelka weydiiyey afhayeenka waxay ahayd en, istaraatiijiyadda dhinaca ammaanka ee dowladda soomaaliya en, in xaruntii madaxtooyada la weeraro en, isla markaana xaruntii baarlamaanka la weeraro waxay u eg tahay inay tahay en, ah, guuldarro weyn iyo wejigabax mar haddaa mar mar haddii idinka ciidamada amisom aad soomaaliya u joogtaan inaad dowladda soomaaliya ka caawisaan dhinaca amniga in xarumihii halbowlaha la weeraro sow kama dhigna in aad fadeexadaasi dowladda soo wajahda idinkuna aad la qaybsanaysaan oo istaraatiijiyad ahaan idinka qudhiina dhinaca ammaanka ay guuldara muuqato Ah, waxa aad sheegaysa kelmad weyn weeye sidaas maya maya eh, sidaad ku sifaynaysaa waa si waa si niyadjaba saas ma aha wax guuldarihii ma jiraan Een, waxa weeye ninkani sida kale u dhig ninkani uu uu sii dhimanaya Ah, neefku kalkuu dhimanayana haraati iyo iyo iyo eh, lugaha uu meermeeriya lugahaasu wax wuxuu sii laadlaadaa waxa waxay ada arkaysaa kolka waa neef dhimanayo oo waa waa waa firfirtii ugu dambeysay weyi kolka wuxuu isku dayayaa meelo waagii hore la isku dayi jiray si dadku u yidhaahdo dadkii weli way nool yihiin si loo yidhaahdo ayay maxakamada isku dayayaan oo halkaa is- madaxtooye isku dayayaan oo maxaan ku rahay baarlamaankii isku dayayaan taasi macnaheedu waxa weeyi nin aanan rajo lahayn waa tahay oo qofka raganimadiisa waxaa lagu gartaa inuu yimaa inuu inuu duulo uu soo noqdo isagoo nabada ama u xugse laakiin nin isa soo wala qarxiyey dee meeshuu doonu kari meesha uu meeshooda taarihii maraykanka waa kala yahay taasi maguuldara ee security wakii london eh, maxaan ku lehay metrooyadeedii iyo iyo baaladoodii la qarxiyey meel kastiba oo oo sensitive aba oo xisaasiyaba kalkuu qofku aanan nolol iyo waxba u jeedin naflacaali meel kastiba wuu galaa waa tahay En, halka aad joogtaa lagugu imanay iminka v i o gaasaa la qarxinay kolkaama waxaad odhanay security baa xumaaday maya su-aasha ay dadka qaarkood isweydiinayaan waxay tahay in eh, dhinacii dowladda iyo dhinaciinaba en, aad ku guul daraysateen haddaan hadalka dhinaca kale u dhigo in laga hortago weeraro noocana tii madaxtooyada waa la ogaa haddana in xaruntii baarlamaanka oo ah golahii shacabka in haddana la weeraro oy dhici lahaydba maanta hadday gudaha u geli lahayeen in xildhibaano meesha lagu laayo En, soo lama oran karo waa lagu guul daraystay in en, laga hortago weeraro noocana maya waxaa waxaan waxaad lagama soo duulin guuldarradu waxay ka timaadaa marka dibadaha lagaaga soo duula wey laakiin tani waxa weeye inaa laga soo kacay kolka waxa weeye inaa loo fiirsado uun Een, dadkani eh, meesha ah, meel halkan ay ku jireen Waa tahay.
halkan ay wax ka cunayeen halkan ay kula joogeen kolka guuldarrada waxaa kaga ka imanaya haddii uu saaxiibka iimaan laayahay sidaan kuu kala nin soomaaliya oo kale weey waxaa jira en, in dadku ay leeyihiin baylah baa jirta ka dhex jirta dhinaca hay-adaha amn ammaanka ee dowladda iyo weliba ah, amisom oo isku xidh la-aan iyo macluumaad badan oo laisweydaarsada ma laha oo arintan en, ka hortegi kara fashilin kara marka baylahsanaantaasi la sheegayo ma waxaad leedahay waxba kama jiraan u malayn maayo inaad eh, suurs eh, meel run ahoo baylahdaa kuu sheegaysaa inaad inaad na siinaysid si aan isku weydiino waa la yidhi ma aha waxa weeye hebel baa yidhi inaad na tidhaahdid waxaan kuu sheegaynaa waxaa jira wax la yidhaahdo joint operation iyo ayaa jira booliiska qolada sirdoonka ciidamada amisom iyo booliiska amisom habeenka fishirtay leeyihiin meelo badan waxa waxa la qabtay baa ka badan waxa aad aad aad aad sheegaysid ha isweydiinin Waata.
yani eh, koobku ma inta saruu buuxaa mise inta wa- ha- waxaad isweydiisaa wixii la qabtay waxana waa wax iminka la qabanayo oo waa laysamaiyo casharo la baranayo weeye waa tahay en, yani waa wax wadanka ku cusub wakaas weerarkii madaxtooyada markii lagu qaaday bishii february hadallo noocaas oo kalunbaa la sheegay oo la yidhi waxaani waxay noqonayaan wax casharo laga barto laakiin waxaa muuqata mar haddii weerarkii mid la mid a haddana xaruntii madaxtooy ama baarlamaanka lagu qaaday in weli aan casharadii si rasmiya loo baran marka su-aasha igu dambeysa dhinaca kale haddaan kaa weydiiyo En, howlgalka amison waxaa dhici karta dadku inay su-aalo ka keenaan oo ay isweydiiyaan en, haddiiba weeraradii ay sii socdaan oo dowladdii sidaasi loo gelgelayo muxuu macnahaan ku fadhin karaa howlgalkii amison idinka ma dhici kartaa inaad istaraatiijiyada dib ugu noqotaan ood eegtaan waxa khaldan iyo sida lagu sixi karo mar kasta oo la qaado oo weerar iyo dagaal la galo waxaa la yidhaahdaa maxaa laga bartay dagaaladii oo cashiradu waa wax waa wax socda weeye taas waa waa lagu jiraayo maxaa laga bartay baa la yidhaahdaa maxaa identified maxaa la taasi way jirtaa laakiin waxaan ku leeahay waxa aada sheegaysayn xagga negativeka unbaad ka hadlaysaa laakiin wixii la qabtay inaad sheegtiin wey inta dhimanna waa la qaban doonaa soomaaliya waa wadan weyn baarlamaankiisu waad arkaysaa waxa maalinka sida ay sameeyaan waxaan jeclaan lahay in su-aalaha ciidanka aad weydiinaysid bal xagga siyaasidana u weydiin oo waxaad tidhaahdaa bal idinku meel iskugu tega oo dad wada jira ayaa wax wala qabta marka iyaga iyaga bal xaggaa siyaasada u kac waan weydiinayaa waan weydiin doonaa siyaasiyiinta soomaalida dhinaca kale su-aasha igu dambaysa xildhibaanada baarlamaanka mar haddii maanta xaruntoodii lagu weeraray bishii horena laba xildhibaan afar iyo labaatan saac gudahood la dilay maxaa ballanqaada oo dhinaciina amison aad ammaanka xildhibaanada siin kartaan ama u fidin kartaan waad arkaysa halis bay ku sugan yihiin qaarkoodna bannaankaa laga ugaarhsanaya xaruntoodiina waa ta loogu galay maanta dhinaciina amison maxaad ugu tala gasheen xildhibaanada si loo badbaadiyo xildhibaanada intii maanta khasaaro intaau ka badan lahay haddii aad joogi lahayd baad xoogan lahayd inta baarlamaan ee ku shiraysa maanta xadidi kama noolaateen haddii aanan weerarka la joojinin kolka taasi waa ballanqaad waa loo dhimanayaa waxa dhintay waa ciidan maaha wax shicibahoo dhintay waa ciidan waxa dhimanaya waxa kalkaanta anaku dhimano iyaguna dee kollay dhimasho diyaar bay u noqonayaan laakiin waxaan kuu sheegayaa hordood baa la dhimanaya waxaan sadee uun iyaga faraynaa bal iyaguna tawfiiq iyo iyo dhan ha u wada jeestaan si dalka iyo dadku waa loo dhimanayaa iyaguna ha isku samraan saasna oga
intaas ayaan dhegaystayaal ku joojinayaa barnaamijkeennii martida mikrofoonka oo qaybta hore ee barnaamijkanna oo aan ku waraystay korneyl cali aadan xaamuud afhayeenka ciidamada amison iyadoo qaybta dambene barnaamijkanna aan ku waraystay genaraal cismaan subagle oo habaanduulaha ciidamada amison intaan barnaamijkan mid lamid ah dib u kulmi doonno toddobaadka dambe waa cabdulcasiis xuseen oo idinleh sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay cabdicasiis xuseen haatanah dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka caweyska washington iyo sahar ow ciid nuur
dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeenna caweyska washington qodobadaan caawa idinku hayana waxaa ka mid a sheekadii adeegto oo meelihii ugu xasaasisanaa maraysa qaybta heesaha iyo halabuurkana waxaa marti noogu ah fanaanka caanka cabdijabbaar xaaji cali al khaliiji balse aan ku bilaaba ee nin u dhashay dalka kaamaruun ee galbeedka afrika ayaa sannado badan ka hor u xoogsi tegay dalka jina ninkii sikadiisa ayaa xabsi loogu xidhay weliba sannado badan ayaa lagu xukumay intaa wixii ka dambeeyey ninkii raqiyo ruux meeluu maray waa la waayey eheladiisii iyo cid ka war haysatoona may jirin hase ahaatee markuu ninkii xabsigii ku jiray sannado badan ayuu maalin taladii uu xabsigaasi kaga bixi lahaa ilaahay waafajiyey bal waa kan maxamuud ibraahim cali oo sheekada isha soo mariyey maxamuud sahray nin kaamaruun u dhashay oo magaciisa la yidhaha tohnian emmanuel injong ayaa waxa uu shaqo tagay bariga shiinaha halkaasoo macallin uu ka ahaa muddo dheer oo dadka uu barayay ingiriis laakiin dowladda shiinaha oo hab socialism ah ku dhaqato ayaa waxaa jirta caburin dadka lagu hayo oo aana dadka ra'yigooda dhiibanayn marka qofkii wax yar looga shakiyo maxkamad unbaa lagula degdegayaa toban san unbaa dhigaha loo gelinaya waa tahay emmanuel jong maalintiis ayaa timaadday oo iskuulka oo dhiga in loogu tagay ayaa waxaa lagu soo eedeeyey inuu musuq maasuq iyo isdabamarin ka dambeeyey waxaana lagu xukumay sanado badan oo x- oo- oo oo xarig ah n waxaa dhacday in reerkiisa ay gebi ahaanba waayeen waayo reerkiisa lacag ayuu u diri jiray oo galbeedka afrika ku nool cameroon ninkii inuu nool yahay inuu dhintay meeshuu galay ayaa la garan waayey waa tahay xabsiga marka shiinaha een dadka siday ula dhaqmaan sida la sheegay hay-adaha xuquuqul aadamiga ay sheegeen aad ayay u xun tahay ninkan waxaa lagu samayn jiray sida lagu sameeya maxaabiisyada kale saddex iyo toban saacadood ayuu maalintii shaqayn jiray marka isagoo maxbuusa ayuu haddana shaqo adag qaban jiray oo dhinaca warshadaha ah oo dhinaca warshada ah oo wuxuu samayn jiray wuxuu toli jiray ama hagaajin jiray boorsooyinka iyo kabaha marka wuu baxayaa kabihii iyo boorsooyinku soo hagaajinayaa qolkiisii yaraa ee xab- maxaabiiska uu ku ahaa ayuu ku noqonayaa lacag markaa ma laga siinayaa oo wargeysyadu ma qoreen ninkaasi shaqada uu dhinaca warshada ah ee uu hayo ee uu boorsooyinka iyo shandadahan iyo kabahan adduunka oo dhan loo kala dhoofinayo uu ka shaqaynayo wax mushaara ma lagu siiyaa mise waa maxbuus oo lagu xoogsadaa un een sahray wax lacag oo fiican lama siinay laakiin waxaa lacagtiisa loo xisaabinayaa saacada ahaan oo waxaa dib loogu celinayaa caafimaadka iyo cuntada uu ku cunaya xabsiga waa tahay marka waxaa la leeyahay waa inuu wax soo saar yeeshaa si een waddanka uu u awoodo in dadka xab- maxabiiska oo ku jiro xabsiga ay quudin karaan ay quudin karaan caafimaadna siin karaan marka qof oo wax free ama lacag la-aan helaya ma lahan waa koo marka ninkan reerkiisa siduu kula xiriiru garan waaya saddex iyo toban sano xabsigu ku jiray reerkii waa isku wareereen oo kaamaruun dib ay iskugu waaba noqdeen iska quusteenba waa quusteenoo waxay dhaheen ninkii wuxuu ku biiray dadkii dhintay marka ninka wuu fikiray in xabsigan waxa ku haystay cadaadis badan oo ah inay dad la hadlaan looma ogoleen inay wax waraaq qoraan looma ogoleen marka maalin maalmaha ka mid ayaa wuxuu sameeyey boorsooyin fara badan oo uu samayn jiray oo loogu shaqaysan jiray dadka maxabiis in boorsooyinkaas ay sameeyaan waxaa la kala geeyaa dacallada dunida ninkan wuxuu sameeyey wuxuu isdhahay bal reerkii inaad la xiriirtid isku day marka aqla ayuu keenay sariir hoosteeda inuu galay ayuu waraaq gacanta ku qoray waraaqo dhowr ah ayuu gacanta ku qoray oo wuxuu ku qorayaa helb halii caawiyo helb halii caawiyo helb halii caawiyo ayuu gelinayaa nin waxaan ahay magaciisa hebel hebel la yidhaahdo oo ku rafaadsan xabsigaas si xunna loola dhaqmo wuxuu geliyey dhowr boorsooyinuu geliyey arrintiisa wuxuu rabay un kal inay xabsiga dibadda uga baxdo meel kaluun laga ogaado nasiib ciddii uu gacanteeda galaaba marka nasiib wanaag waxaa dhacday in boorsooyinkii waraqadaha uu geliyay mid ka mid a inay new york imaatay oo loo soo beec keenay dukaan new yorga oo new york ku yaallo waa marka haweeney magaceeda la yidhaahda stephany wilson oo labaatan sideed jir ah oo u dhalatay dalka australia oo ku nool xaafadda manhattan ee ee tahay.
new york mhm.
ayaa nasiib wanaag gadatay boorsadii waa tahay waxay ku dhex aragtay waraaqdii markaas indhaha kala furtay war qofkani caawi leh waa rafaadsanahay leh ee xabsiga ku jira maxaa ma boorsaba inaa gadataa u timid mise tacsi inaa meesha ka gadataa u timid tacsiya madax la gashay waa tahay isla markii waxay samaysay waxay ogaatay hay-ad oo xafiiskeedu yahay magaaladan washington ee u dooda dadka een, maxaabiista ku xiran een, shiinaha ee sida xun loola dhaqmayo ayay waxay la xiriirisay waraaqda ee dhahda waraaqdan qabta ninkaas waa nin u dhashay dalka cameroon ee wareersan ee meesha si xun loogu dhaqmaya sawirkiisi baana ku jira oo oo dhinaca sida basaboor saiska loo yaqaano sawirka yara kurka ah waraaqdii sawirkiisa ayuu ku soo dhejiyey oo waxa kaliya uu heli kara ay ahayd marka hay-addii meeshay ka qaaday way dabagal ayay ku samaysay een, meelo kale ayaa laga raadiyey waxaa la ogaaday ninkii inuu meesha ku xiran yahay oo si xun loola dhaqmo Mhm.
marka isla markii waxay u dhiibeen warbaahinta ayay u dhiibeen oo wargeysa waaweyn caalamka ayaa soo saaro Aha.
dhahay ninkii new york ahaa times iyo daily telegraph iyo ee warbixintan wargeysyada soo daabacay kuwaasaa ka mid ah kuwaasaa ka mid ah oo wargeysa aad adduunka looga akhrista ah marka waxay qoreen ninkii tonial emmanuel jong waa nool yahay oo saddex iyo toban sano ayuu xabsi shiinaha ku jiraa waa tahay marka reerkiisa halahaas ayaa u noqotay wax ay ku nastaan ilaa una ogyihiin oo ay ninkii ku nool ogaadaan inuu ninkii nool yahay Inuu uu ninkii- xabsi ku jiro inuu ninkii nool nasiib wanaag ninkan xabsiga waaba laga soo sii daayo waaba la tarxiilo wadankii kaamuruuna la geeyey reerkii warkii ay maqleen ninkiisii oo lugeynaya guriguu galay wow waa ikana waa tahay waa hagaag weli waxaa inoo soo socda waraysigii fanaanka caanka ah cabdijabbaar al khaliiji balse aan idinku wareejiyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste iyo sheekadii adeegto oo toddobaadkii hore inoo joogtay haweenaydii reerka lahayd oo ka war heshay in ninkeedu falkii isaga ahaa sameeyey balse xaqiiqada dhabta ah weli mugdi kaga jiro
xaafadii intay iska dhaqaaqday bay qolkeedii aaday oo inta ka rogtay si kale u saartay qolka waxay u aaday si ay cabdi dagaal ugu qaado ilaan waatanoo maryan dhiilana gelisay una warrami weysaye meelay wax ka bilowdase way haysay oo waa tii loo guud maray arrinta maryan dhankeeda iyana cabdi uga cokanayd way ogsooneyd inayan gurigan joogi doonin meelay aadana garan mayn balaa alla baday ilma aan sharciyaysnayn bay rimanayd itaal ma hayso awoodna iska badaa oo horaa inta loo dhigmiirtay dhan walba loo baaba'shay afadii markay qolkeeda soo gashay cabdina uu inta jikada soo galay uu damcay inuu sigaar ka shito ayaa maryan inta gacanta qabsatay si muusannow ku jiro waxay u tiri cabdi imaqal calooshaydana arag ballanteeniina xusuuso maanta ama waan dhimanayaa ama waad badbaadinaysaa cabdi intuu qaboobay oo ku sigtay inuuba suuxo buu gacanteedii iska qabtay hadba dhan buu eegay oo in xaaskiisa maqlaya mooday yaa ogeysiiya warmooge isagu damac inuu iska furfuro ha yeeshee wuu awoodi waayey taa aad iyo aad buu u yaxyaxay si uu waxyeelana heli waa afkii baa labadaan noqday indhihiina wayba jallaadmeen intuu hoos ula faqay buu yidhi inaan ilaahay ku ceebayn iga aamus anaa ballan kuu qaadaya inaan si unku odhan doonee maryan hadal waxay ka tidhi horaad ii sirtay maantase ima sasabi karaysid inaad isirtid iska badaayo haddaba ii sheeg sidaad waxyeeli lahayd haddii kale kuma sii daynayo waanan qaylinayaa ilaa cirka iyo dhulku isqabsadaan maryan markay hadalladaa lahayd ilmada ka daadanaysay dad way u qubayn karaysay hadalkana siday u lahayd wuxuu ahaa gariir iyo tufid afadii baa daahsatay cabdi oo inta soo baxday iyadoo dhuukinaysa waxay ku soo laabatay cabdi oo maryan garbaha haya iyo maryan oo iyana ku maran qofba meesha bugtaa isagay balbashaaye iyadii waxay si toosa u macnaysatay in la isdhundhunkanayay ilaan iyada waxaa haya waa masayr iyo ninkaba lagaa qaadiye cabdi iyadu waa ka sii jeedaa maryanna iyadoo ku soo jeeda ayaa isagu ka qarinaya gadaal bay inta kaga timid kuna soo booday qoob iyo qaylo isku soo dartay jikada dhexdeedii ayaa qayladu dalluuntay maryan baa iyana awal way ooyeysaye sii salkacday dhankeedana qabatay qayladii cabdi intay ka firirtay kana qoyday buuba garan la'aa si alla si uu waxyeelo afadiisii xaadsan buu damcay qabo gacmahay dhabarka isaga kaga tumaysay buu qabo maagay markaasay ileen waa qof dagaalsane inta ka soo farabaxsatay maryan weerartay kol dhowr feer iyo xagasho maryan ay ku tageen buu qabtay xaadsan aad bay isugu dayday inay ka farabaxsato mana joogsan oo intay itaal lahayd bay ku mitidaysay inay ka farabaxsato oo dagaalka wado intii uu hayay waxaa isaga ku soconayay qandhuufo xagasho qaniinyo hooska haraatin jiliblaab aad bay u kaylamaysay faraha ayuuna kaga gubtay qaylada ka soo burqanaysana wax kalayba ahayd cabdi waxba waxbaa uga darnaaye tan isaga balaayada ku noqotay waxay ahayd tan maryan meesha la soo taagnayd iyadoo meel agtooda ah oohin la taagnayd dharku sheegay qabtayna inta laga rifay calooshiibaa bannaanka tiil hadba hoos buu u eegayey markaasuu sii naxayay iyadoo sidii laysu hayshaysto habartii iyo odaygii legdamayaan maryanna iyadoo gol qaawan agtooda oohin murugo leh la taagan tahay mise waa ilmihii oo didayoo shaqadii loo diray ka soo wada dhalaalay ubadkii intay aad u yaabeen bay indhaha uun taagayeen garta sida sheekada u dhacaysay waxbase kama qaban karayn oo waa looga ilka waaweynaa haddayba samaagaan cid baan ka dhegaysanayn naabal aamus oo wax xubso intaadan dharkaaga ka cararin balinakeen aan qolkeenna tagne cabdi baa isagoo xaadsan u sii jiidaya qolkii ay seexan jireen hadalladaa lahaa ballan waxaan ku qaaday in aniga iyo adeegtadan rifrifka badan aan gurigana lagu wada qabin ku raaci maaye isiidda xaadsan oo ka soo taagan inay raacdabaa tiri waxay uga googo'nayd inay iridda ka baxdo duddo cabdi markuu arkay inay soo taagan tahay si loo sasabana tagan tahay buu dhan kale arrintii uga wareegay laba feer iyo dhowr arbaax oo isgudub ah ayuu kaga soo qaaday halkaasoo inta isku guda dhacday haddiiba hadalkii daysay waan ku baryaynaa markaas baad afka noo sii taagaysaa sidaa kuma dayne wuxuu ku waalay cabsigelin iyo inuu meel xille kaga soo hari doono aad bay inta u baqday indhahana taagtay shib bay tiri oo inta sariirtii isku kaduuday sidii biiq la qabtay dhegta raaricisay waxay u muuqatay qof inta laga guulaystay gegi cidlo ah ciirsila'aan la balanbalaya
waa hagaag dhegaystayaal caweyska washington ayaad la socotaan haatanaan soo dhoweeyo fanaanka cabdijabbaar xaaji cali al khaliiji aad baan ugu dhoway aadna u mahadsan tihiin waan idin salaamayaa dhammaantiinba shaqaalaha meel aad joogtaan iyo ummadda soomaaliyeed meel aad joogta waxaan leeyahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu calaykum salaam baan anaguna ku leenahay cabdijabbaar eh, dadku waxay kuu garanayaan cabdijabbaar al khaliiji cabdijabbaar xaaji cali bal khaliiji xaguu kuugu baxay magaca al khaliiji khaliiji waxa weeyaan adigu dhowr ma- maxaa uu igu baxay qurbuhu igu baxay waxaanu igu baxay magaalada abudabi la yidhaahdo oo de- dabcan dee sida dadku u yaqaaninba la yidhaha khaliijka carabta la yidhaahdo marka taasoon ku noolaana de kuna koray waktigaa ayaa laigu bixiyey magaca alkhaliijiga uu ka yimi marka goortii magacaasi ku raacay eh, ma xasuusataa magacaas wuxuu i raacay sideetanadii agjo sideetanadii bay dhaha waagaa miyaad soo tahriibtay mise waad soo dhooftay may anugu tahriib qolada ku ku shaqa lahayd ma- maan ahayn maasha allah meesha waan ku carab baan ku dhashay waana ku koray magaalada dubay la yidhaahdo haddaan kusoo qado aad moodo imika inaan iska noqoto xaruntii soomaalida ahee mar baan toban qof ku joognayba waan anigu ugu yaraaba waan ku dubay anaaba ugu yaraaba toban qof baan ku joognay waa tahay cabdijabbaar alkhaliiji waxaad ii sheegtay inaad carabta ku dhalatay bal yaraantaadii iyo sidaad ku soo kortay iyo halkaad ku dhalatay haddaad si kooban noogu sheegto anigu waxaan ku dhashay ah, cadab magaalada la yidhaahdo cadab baan ku dhashay anuu ku koray haddana wadanka dib laygu soo celin dabeetana waxaan joogay magaalada burcad laydhahan ku koray iskuulka ka galay ilaa hay secondariga ka gaaray carabtaan haddana dib ugu soo noqday khaliijka laygu soo celiyey halkaasoo aan tacliintii kusii dhammaystay shaqana aan ka bilaabaan u shaqayn jiray ibsaalaadka qolada telefoonada la yidhaahdo aan la joogay ilaa kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii intaasaan jooga kabacdina waxaan soo galay dalka canada oon hadda kaala hadlayo aan joogo Waa- suganahay dhowr iyo labaatan sano kanada muddo dheer baad joogtay bal waynu u iman doonaa een, cabdijabbaar ee iskuulka markii aad dhammaysay ee aad shaqo bilowday wakhtigaana fanka miyaad ku lug jirtay mise eh, fanka wakhti gaaraad u xoob siibateen fanku de wuxuu ahaa kolleyba de nagama marnin ilaa yaraantii waa wax de gudahaga ku beeran wey waxaad ka samaysanaysa maaha oo wuxuu ahaa de wax hobi hobi buu noo ahaa ilaa maanta hadan aan kula hadlayna hobi buu aniga ii yahay dee noocma waxaan jecel oo igu jira weeye shaqadeena shaqa ahaana waa shaqaynayay waana de fankay geestana waa kaga jiro oo sugaantaydi iyo de waxaygii iyo dhaqankaygina waa halkaasaan ka hirgishanay marka ee goormaa aad kuugu horreysay oo aad heesaha aad qaaday ama aad ruwaayad ka qayb gashay Eh, markii kuugu horreysay ee aad fanka bilowday maxaad ku bilowday Ah, okay day waxa wey waxaan ku bilaabay isaga hadii de markii san kuu sheegay de wadankii ah, ta- quyar quyar baan ugu jiray noo garanaysaa marxaban aan tagno xoogaa kasoo yaro dee fanaaniin waaweyn maanaan ahayne aan de tartamada yaryar iyo ka qayb galo ma garanaysaa sax laakiin sidiisaba waxaan toos u bilaabay oo aan ma garanaysaa dee xidigu dhinba maalin baa xidigiisu kacaa hahee xidigu wuxuu ku kacaa qor buu ahaa magaalada abidabi la yidhaahdo waa tay taasoo aan riwaayado badan fanaaniin waaweyn oo badan aan la shaqeeyo runtii aad iyo gacan qabtay waan ugu mahad celinaya de wax dhintay wax noolba kuwa dhintana waxaan leenahay ilahay naxariistii janna ha siiyo kuwa noolla de kolle waan u mahad celina waxaan leeyahay thank you very much guys aad baa umahadsantihin waan gartay bal hadda heestanaynu wada dhegaysanoo ka mida heesahaagii hore gaar ahaan kuwaasi aad ku qaaday imaaraadka carabta aduun baan daraada daliilyada habeenkii dugsi kama fadhiistee dibadaha wareega adna aqal dugsoon baad dawadii naftayda iga daawataayood hadba doc iga eg tahay ma dabeecadaada maanaad igu dayaysaa ma jirkay damqanayaan kuga oolin deeqaay heesta waxaa sameynay lera axmed macalinka maanta wuxuu ku nool yahay oo dhalinyaradii nala joogtay markaa abudabi nagula dhaqnay iminka wuxuu jooga magaalada bristol la yidhaahdo isagaa midhaha curiyey laxanka iyo muusikada aanaa u sameeyey runtiina gacan waxaa igala qabtay muusikada tumisteeda ilaahuu naxariistay fanaankii weyne axmed cawad rabsha iyo nim- iyo fanaaniin suudaaniyo la tumin jirtay ninkii la odhan jiray eh, maxamed alwardi iyo salax min albaadi iyo niman caankaas
Yeah.
ruwaayadda heese kale ood ka qaadaysay ma jiraan adigu riwaayadda dee heesaas baa lagu lahaa fanaan walba hees buu ka qaadaya runtii marka habeenkii ku xigay waxaa la dhigay dan riwaayad kale uu leeyahay abwaankeena weyn sooraan abdullaahi sooraan uu lahaa oo loodhan jiraya qariib kun adiib waxaan qaaday heescarabi bay ahayd taasi hayo de mar mar haddii qurbihii la imaa abday baa lagu dhigaya maogtahay marka shalaytoo kale xishoodii jacayl baa la dhigay wiiggii hore wiiggii ku xigayna waxaa la dhigaya qariib kun adiib macnaheeduna ma qariib waxa waa ninka martida uu edab yeelo qariib baa tahay edab yeelaya qariib kun adiib tamasho oo isla abwaankaasi sameeyey axmed yara sameeyey axmed macalinku sameeyey baan ka qaaday hees leelo naftu way ku jamato jaleecada mid aan kaaga jeestaa miyo dunidan joogtaa maadoo kalaa jira waa tahay de heestaasi waxaa tidhi adun baan daraada daliliyada habeenkii dugsi kama fadhiistee dibadaha wareega heesta heestaa adaa jiq lagaaga dhigay aad iyo aad aad iyo aad laakiin halkan halkan waxaan ku hayaa hees kale oo adigu aad jiq ugaga dhigtay yartii
sababtuna waxay tahay yartibaan socon galay sababtuna waxay yartii baan si xun u galay ha horta runtii way weydiiyeen oo dhowr jeer baa igu weydiiyeen su-aalo igu dhahay marnimo cabdijimaaro waa maxay marka waxa weye wuxu waa af soomaaliya af soomaaligana waa hadda dhinaca lala kacdo wey sunti cashaqo ururka sunti cashaqo ururka qalbigayga lagu saxaye sababtuna waxay tahay yartibaan socon galay sababtuna waxay tahay yartibaan socon galay sababtuna waxay tahay yartibaan socon galay Seexa waayo yo selelo, seexa waayo selelo, hurdawa kasarategaye. Seexa waayo yo selelo, seexa waayo selelo, hurdawa kasarategaye. Sababtuna waxay tahay yartibaan si xun, yartibaan si xun galay. sababtuna waxay tahay yartibaan si xun, yartibaan si xun galay. Sababtuna waxay tahay
ha horta runtii way weydiiyeen oo dhowr jeer baa igu weydiiyeen su-aalo oo dee hadal waa margiyo qofa siduu doonaa buu u jiitaa meeshuu doonuu ku dhufta waxaan arkay xataa dumar caraysana waa cabdishawaar maxaa dumarka u maagtay ama dumarka u caraysay waa maxay inanta laad sida xunu gashay waxaanaad ku heestay de laakiin markaasoo kale waxaa loogu dhuftaa Ha.
jeceeliya ababa jeceliya jeceliya jeceliya waxaa sameeyna leedaha cawlo wuxuu joogaa iminka wadanka ingiriiska actually holland buu joogay markii heestaa lady bay laxankana waxaa sameeyey adayaraa sameeyey waa heestaa muusikadana anaa u sameeyey heestaas waa sidii dhalinyaro isjecelo jug iyo jaanta isla barato ahaa jawada isu dhiibaya aye jawaadka luuqda macaan hurdada laga jiifin karin waaba laga- lagama seexan karaba waa jawad ila wadaagto adaan kuu jeelanahay ahee ha adaan dee ku haraadana wey jab sidii dhalinyaro isjeclo jugiyo janta isla barato jawada isu dhiibaya jawaabtiyo lowda waca daba laga joogi karin baha jeceliya awadahaje xiisiye haaha jeceliya inaad ila joogtido haaha jeceliya
salaam jidha anigoo maraya jamashu igu soo hirta anigoo meel dafocda halkaa dhawaaqa macaanka ka maqlaa buu kuleeya jeceliya jeceliya ha wadnaha jeexiisiiye
alla ilahay annaba waanu jeclayn dhegaystayaal inaannu idinla sii joogno balse wakhtiga ayaan inoo saamaxaynin qaybo kaleo waraysigaasi cabdijabbaar ka midana toddobaadyada soo socda ayaad maqli doontaan guud ahaana barnaamijka caweyska washington caawa intaa ayaan ku soo gebagabaynaya jidhkiinday lagu nastay jamaalkiyo muuqawa muqa joog haybadaha jaleecada daymada indhuhu kaa jeesan karin jaleecada daymada indhuhu kaa jeesanayno
waxaan filayaa sahrayn dhegaystayaal fara badan oo barnaamijkan dhegaysanaya een, caawana ku caweynaya barnaamijkan caweyska washington sida magaciisaba ka muuqatay inay si wanaagsan ugu Haya.
caweeyeen aad baad ugu mahadsan tahay halka ay kala socdeenna waa idaacadda caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a weli stuudio baad fadhidaa sahra bal qaar ka mid a qodobada warka caalamka ugu waaweyn aad baad mahadsantahay caashaay haddaan inoo soo qabto wararka dhinaca soomaaliya ugu waaweyn rag hubaysan oo ka tirsan ururka al-shabaab ayaa maanta weerar xoogan ku qaaday xarunta baarlamanka soomaaliya xilli uu socday kulan ay lahaayeen mudanayaasha baarlamanku afhayeen iyo abaandulaha ciidamada amisom ayaa v o weda u sheegay in afar askari oo ka tirsan ciidanka soomaaliya ay dhinteen laba askari oo amisom ka tirsan iyaguna ay weerarkaasi sidoo kale ku dhinteen dhinaca kale saddex iyo toban ka mid a raggii weerarka soo qaaday ayay sheegeen inay iyagana qudha ka jareen weerarkan ayaa sidoo kale waxaa ku dhaawacmay saddex xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya wararka caalamkana hogaamiyeya- hogaamiyaha afgembiga dalka taylan ayaa sheegay in ra-iisul wasaare xilka laga turay yinlak shinawatra iyo tobaneeye kale oo ka tirsan saraakiishii dowladda lagu hayo goob ammaan ah oo ay dhici karto in halkaasi toddobaad ay ku sii jiraan si bay yidhaahdeen ay wakhti ugu helaan inay fakaraan afhayeen u hadlay milatariga dalkaasi ayaa sabtidan maanta war-saxaafadeed ku sheegay in isbeddelkan ay u sameeyeen amaba afgembigan in lagaga nafiso cadaadiska lana helo tanaasulaad siyaasadeed oo dhex mara dowladda iyo dadka dhigaya mudaharaadyada dowladda kasoo horjeeda eh, kuwaasi oo muddooyin dheer ku banaanbaxayay wadooyinka magaaladaasi geesta kalena waxaa la sheegaya in magaalada bangkok lagu soo rogo bandow dhinaca habeenkiia madaxweynaha wadanka malawi haweeneyda jos banda ayaa iyaduna sheegtay inay doorashadii guud ee loo ballansanaa in la qabto toddobaadkan ay joojisay khaladaad ka jira sanaadiiqdii codbixinta aawadood laakiin saraakiisha doorashada ayaa markiiba ka hor yimid go-aankeedaasi madaxweyne banda ayaa sheegtay in awoodeeda sharciga ay u ogolaanayso inay wax kabedel ku samayn karto xilliga codayntaasi laga qaybgelayo kulan saxaafadeed loogu talagalay warbaahinta ayay sabtidan maanta waxay ku sheegtay in dhacdooyin dhowr ah oo la xidhiidha doorashooyinka iyo codbixinta aanay sharci ahayn casha aad baad u mahadsan tahay haatanna qadar yar oo ka mid ah heesta booli
ninka boodhi cunayee been kitaab babacaada midig baa laha ku jaray ninka boodhi cunayee been kitaab babacaada midig baa laha ku jaray inuu booha yahay u baxaar ku jiro waa midoonu bixin inuu booha yahay u baxaar ku jiro waa midoonu bixin
codka macaan ee fanaanada nimcdareen ayaan kusoo gabagabaynaynaa heestaasi booli idaacaddii caweysnimo waxaan mar kale hawada ku kulmi doonaa haddii alla idma beri saacaddu markay tahay lixda iyo barka inta ka horreysa waa dhammaan v o a idin le nabadgelyo
baahidu u bukooda helin baahidu u bukooda helin sabahaataye sadasha ben ibaxnaanise
This program has come to you from the Voice of America, Washington.